mahadsan tahay cabaas cabdimasiid aad baan u fiicanahay wax dhibima jiraan waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan uga qayb galay shir qaran oo ay leedahay dhalinyarada soomaaliyeed kaasoo ay soo qaban qaadisay wasaaradda dhalinyarada dowladda federaalk ayna ka soo qayb galeen dhammaan wasaaradaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhalinyarada isboortiga qurba joog dhalinyaro ah ilaahay kuumada raade ee intaasoo dhan baa ka soo qayb gashay hay-adaha caalamiga ah dowladda federaalka ah wasiirada ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda dhalinyarada shirkaas wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho jaandada iyo afsiyooni ee doorashada lagu qaban jiray waxaa ka soo qaygashay shan boqol oo dhalinyaro ah oo kala duwan oo meelahaas aan kuu sheego kala duwan ka kala timi waxaa furay shirka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa furay master xamse markii dambena waxaa soo xiray ra-isul wasaare ku-xigeenka ayaa soo xiray marka shirkaas waxaa looga hadlay dhowr qodob oo kala duwan oo ah ay ugu horeyso siday dhalinyarada uga qayb qaadan karto nabadeynta iyo siday dhalinyarada uga qayb qaadan karto dowladda wada shaqaynta dowladda ama ka qayb noqoshaha dowladda inahaas ayuu ku saabsanaa shirkaasi wuxuu socday muddo sidaa beriya si fiican buna kusoo dhammaaday waayahay inta badan waxaan la soconaa in dhalinyarada soomaaliyeed halkaas iyagu doodaha kala duwan kaga qayb galay ay soo bandhigeen caqabado ka jubbaland ahaan idinku maxaad shirka ula tagteen
horta dhalinyarado dhan waa isku wada cudur ama waa isku wada caqabad meel kastoo ay joogaan sidaad ula socotidba iskusibaa wax u wada hayaan iskusibay ka wada hadlaayeen marka annaguo caqabadihiina haystay haddaanu nahay dhalinyarada reer jubbaland ama aanu kuwa hogaamiyaha ugu nahay ayaanu ka hadalnay waana soo jeedinay waana la qoray oo waa la diyaariyey statementii baana laga soo saaray ama warsaxaafadeed
waayahay marka si guud loo fiiriyo dhinaca jubbaland ahaan ma jireen dadyoogii kala duwanaa ee aada la kulanteen wax ballanqaad ah oo loo sameeyey dhinaca dhalinyarada
ha dhalinyaro badan baa la kulmay waxaan kaloo ka meesha ka marnayn safaaradaha joogay isasaaradda shiinaha safaaradda jabaan iyo turki baa iyaguna joogay si gaara ula kulano ula hadalay qola walba gaarkeeda ula kulmaysay waxyaala badan oo ballanqaadana waa noo sameeyeen waxaa kaloo noo ballan qaadeen inay xagga noogu yimaadaan baahida iyadana arkaan
waayahay si guud marka loo fiiriyo shirkan ma markii ugu horreysay baa dhalinyaro noocan oo kale ay caasimadda isugu tagaan
maya kii sagaalaad buu ahaa mudane waayahay maxaa hadda qorshe ah oo idinku idin degsan maadaama shirkii uu idlaaday qodobada ka soo baxay ka jubbaland ahaan sidee baad u fulin doontaan
waxa ugu waaweyn oo ka soo baxay horta wuxuu ahaa in la sameeyo guddi qaran oo ay leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed guddiyadaas iyaga ayaa iska dooranaya sideed walba dad buu soo gudbinayaa qodobka ugu horreeya waxa weeye in la sameeyo dallad ay leedahay dhalinyarada soomaaliyeed qodobka ku xiga wuxuu ahaa in la sameeyo sanduuqii dhaqaalaha oo iyagu ay leeyihiin dhalinyaradu waxaa kaloo ka mid ahaa in laga qaybgeliyo dowladda doorashooyinka in laga qaybgeliyaa kamid ahaa waxaa ka mid ahaa in haddii ilaahay idmo dhalinyarada dhibaat ah sida shaqala-aanta waxbarasho la-aanta laga caawiyo waxaasoo dhan baa noo qorshaysan annagana oan qayb ka nahay si gaarana qorsho gaara waa uleenahay haddaan maarada jubbaland waayo agaasime waayo aragnimadaada inta aad dhalinyaro ka taqaanid maxay kula tahay afkaartaada haddii aad qiimeyso in shir noocan dhalinyaro dhan ay isugu yimaadaan maxay soo kordhin kartaa
waxay soo kordhinaysaa waxyaalo badan bay soo kordhisay kow horta isbarasho iyo isdhexgal a laga helay oo kii ka yimi puntland ilaa waqooyi baa laga yimi iyo kii ka yimi kayamboni iyo iyo iyo iyo meesha la yidhaahdo meesha ugu horeysa way isbarteen waxay ka faa'iideen cilmi oo aqoon kororsi bay ka heleen waxay ka heleen inay maaragtay dalbarasho iyo vocation bay ka heleen waxaasoo dhan markaan fiiriyey waxaan islahaa shirkaani shir aad qaalle hoboo ahaa aada u wanaagsanaa waxay ka soo baxayna si loo fulin lahaa in la iska kaashadaan hay-adaha caalamiga ah deeqbixiyayaasha kuwa ah kuwaan bahwadaag ka tahay dowladda federaalka ah isteediyada in si wixii soo baxay la waan rajaynayaa insha allah aad buna ila soconaa shirkaas